Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Ibraahin Ogle ayaa magaalada Kismaayo ka dhagax dhigay dhismo biyo xireenka xaafadda Hormuud ee Calanley. Dhismahan ayaa waxaa ka kaashanaya Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland iyo Dowladda Hoose ee magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in lagu sameeyo biyo xireen casri ah oo wax ka qaban doona dhibaatada daadadka roobabka ee si gaar ah u saameeya xaafadda Calanley. Guddoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa ka waramay dhismaha biyo xireenkan.
waan maanta halkan ku dhagax dhigayno outfallkii waddadii hormuud calanley out biyahaas oo runtii ka imaanayay suuqweyne iyo xaafaddaas oo dhan dhibaato weyn ku hayay muddo na dadka eh, reer kismaayo ay ka cabanayeen alxamdulillahi rabbilcaalamiin mashruuca dowlad kaab waan uga mahadcelinaynaa iyo hay-adda u n u b iyo qaybtii dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu mashruuca daadihinaysay aad iyo aad bay maanta dadka reer kismaayo ay horumar weyn ugu tahay waa outfallkii labaad oo lagu nasan doono sida kii eh, ee aargo laga sameeyey oo weliga ahaan jirtay kana waxaan rajaynayaa dadka reer kismaaniyood inaysan mar dambe arki doonin biyo saac biyo dhiba waxaa noo qorshaysan saddex outfall oo kale iyagana inaanu magaalada ka samayno ujeedkuna waxa weeye kismaaniyo cagaaran ee biyo aan lahayn nadaafada kaabayaashii dhaqaalana ee ee waddooyinkiina u dhammaystiran yihiin Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Jubbaland Mudane Maxamed Ibraahin Ogle ayaa xusay muhiimadda uu leeyahay mashruucan isaga oo tilmaamay in biyo xireenkan uu kaalin weyn ka qaadan doono yareynta khataraha daadadka ee magaalada Kismaayo.
adduunka iyo soomaaliya iyo koonfurta soomaaliyaba waxay hadda u hanaqaaday eh, hagaajinta iyo awoodsiinta iyo bilicsiinta degmooyinka Eh, sidaa la socota mashaariicyo fara badan oo ay magaalada kismaayo ka tahay hormuud una tahay hormuudka koonfurta soomaaliyeed Een, abaalmarin iyo jaa'iisooyin lagugu siiyey magaalada nairobi taas oo ah sharaf iyo xurmad iyo wanaag iyo shaqo wanaag degmada kismaayo ee u soo hoyday deegaankeeda iyo dalkeeda eh, dowladda jubbaland waan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenadaada iyo maamulka oo dhan tanna waxay u tahay een, ididiiladii iyo shaqadii la waday ee, boorin kadib annagu wasaarad ahaan waxay noo tahay farxad weyn inaan aragno dowladaha hoose oo shaqadooda qabsanayo awood u leh inay qabsadaan shaqadana sidii rabaan u qabsadaan annagu awooddeenna waxaa weeye inaan ku tabarsiinno een, garab galno ee, garbaha ka istaagno dowladda hoose inay shaqadeeda gacmaheeda ku qabsato ilaahay idankiis waxaa imaan doonaa meeshaanoo biyihii ka socdo ummaddana ay ku diirsatay sida outfoolada kale loogu diirsaday Dhismaha biyo xireenkan ayaa waxaa baahi badan u qaba bulshada ku nool xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo taasi oo ay dhibaato badan ay ku qabeen bulshada xilliyada roobaadka.